my heart race.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab sabti ah bisha julaay ee sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa lix waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana v o e somaali com idaacadda waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray iyadoo saacaddu afrikada bari haatan ay tahay afartii galabnimo qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya oo maanta furay kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya baryahan dagaallo sokeeyo ahli ah ayaa ku soo noqnoqday degaanada qaarkood waa qayb ka mid ah qorshaha cadowga iyo argagixisada iska horkeenista shacabkeenna si aan uga sii jeesanno ka xoraynta dalka khawaarijta
barnaamijka hambalyada iyo heesahana waa dhegaysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii mascuud bashakiyan oo isbedel doona aanan magac weyn ku lahayn siyaasadda iiraan ayaa ku guulaystay doorashadii ku-celiska ahayd ee ka dhacday dalkaasi iiraan shalay wasaaradda arrimaha gudaha ee iiraan ayaa shaacisay in basashakian doorashada uu kaga guulaystay musharax taageero buuxda ka haysta hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan oo la yidhaahdo saciid jaliidi madaxweynaha la doortay ayaa helay codo dhan lix iyo toban dhibic saddex milyan halka jaliili uu keenay saddex iyo toban dhibic shan milyan oo cod wasaaradda arrimaha gudaha iiraan waxay sheegtay in guud ahaan codadka ay dhiibteen ilaa iyo soddon milyan oo ruux beshakian oo ballan qaaday in iiraan uu u furi doono dunida inteeda kale islamarkaasina gaarsiin doono shacabka xorriyadda ay in badan ay ku taamayeen ayaa ah dhakhtar lixdan iyo sagaal jir ah oo ku takhasusay qalliinka wadnaha beshakian waxaa sidoo kaleeto horey uu ballan qaaday in uu hormarin doono siyaasadda dibadda si uu markaas u yareeyo xiisadaha wadaxaajoodyada hadda hakadka ku jira ee quudaha waaweyn ee soo nooleynta heshiiskii nukleeriga ah ee labada kun iyo shan iyo tobankii muuqaalo laga baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay taageerayaasha beshakshyana oo waddooyinka isugu soo baxay iyaga oo farxad ay ka muuqatay halka qaarkoodna ay yeerinayeen hoonka baabuurta dhowr magaalo oo waddankaasi ah kooxda xamaas ayaa aqbashay sida la sheegayo soo jeedinta maraykanka ee ah in la bilaabo wadahadal ku saabsan sii deynta la heystayaasha israa'iil oo ay ku jiraan askar iyo rag lix iyo toban maalmood kadib wejigii koowaad ee heshiis looga dan leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka khaza sida sarkaal sare oo ka tirsan xamaas uu sheegay maanta una sheegay wakaaladda wararka ee royters kooxda mintideynta islaamiga ee xamaas ayaa waxa ay meesha ka saareen dalabkoodii ahaa israa'iil ugu horreyn inay ogolaato in la sameeyo xabad joojin joogto ah ka hor intaana la seexin heshiis oo ogolaan lahaa wadaxaajo si toosa loo gaaro inta lagu jiro wejiga koowaad ee lixda toddobaad sida ilawareedyo aan la magacaabin ay u sheegeen royters sarkaal falastiiniga oo ku dhowdhow dadaalada nabadeed ee dhexdhexaadinta caalamiga ayaa sheegay in soo jeedintu ay horseedi karayso heshiiska qaabdhismeedka haddii israa'iil ay aqbasho oo ay soo afjarto dagaalka socday sagaal bilood oo u dhexeeya israa'iil iyo kooxda xamaasa afhayeen u hadlay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa isna islamarkiiba ka jawaabin codsi inuu faalla ka bixiyo arrintaasi sabtidan maanta jimcihii xafiiskiisa ayaa sheegay in wadahadalka uu sii socon doono usbuuca soo socda waxaana uu carab ku adkeeyey in farqiga u dhexeeya dhinacyada weli uu jiro ruushka ayaa duqayn duyuuradaha duulihii aan lahayn ee droonka ah xalay tusaqdii dhexe waxa uu ka geystay ukrain iyadoo uu duqeeyay xarun kuwa tamarta ah oo ku taala gobolka somi ee waqooyi bari ee dalkaasi ukrain sida ay sheegeen saraakiil ciidamada ukrain ayaa sheegay in kooxaha ugaarsada duyuuradaha aan duuliyaha lahayn iyo unugyada difaaca hawada ee ukrain ay soo rideen afar iyo labaatan ka mid ahaa toddoba iyo labaatan duyuradood oo ruushka uu leeyahay kuwaasi oo lagu soo riday laba iyo toban gobol tan iyo bishii maarso ciidamada ruushku waxa ay xoojiyeen duqeynaha qaybaha kala duwan ee tamarta ee ukrain taasi oo keentay koronto la-aan muddo dheer ka jirta dalkaasi warkiina dhegeystayaal waa nagay taas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta furay kalfadhigii shanaad ee baarlamanka kow iyo tobanaad ee dalkaasi madaxweynaha ayaa khudbadiisaasi waxauu kaga hadlay arrimaha siyaasadda gudaha sida dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo tan dibadda warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa carabka ku adkeeyey inaysan jirin wax wada hadal ah oo dowladiisa xilligan kala dhexeeya kooxda al-shabaab xilli uu maanta furaya kalfadhi ay lahaayeen labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaan kusii soconnaa kusii socon doonnaa la dagaalanka argagixisada ilaa uu dalkeenna xor ka noqonayo ma jiro qorsho aan wadanno oo socda haatan oo wadahadal lagu dhex marayo argagixisada aan aqoonsanaynba dowlad soomaaliyeed in badan ayaa idaacadaha iyo social mediaha laga sheegay dowladdu waxay wadahadal kula jirtaa ama la bilaabaysaa argagixisada arrintaas waxaan rabaa inaan caddeeyo ma aha arrin jirta madaxweynaha oo baarlamaanka ka jeediya khudbad dheer ayaa ka hadlay khiisada diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya soomaaliya dowladda etoobiya dowladda etoobiya iyadaa caalamka wareegaysa iyadoo ka cararaysa qaladkii ay gashay ee diblomaasiyadeed iyo kii xeerarka caalamiga ah ee dunida ilbaxa ah ay ku dhaqanta maanta shalay iyadaa jebisay diris wanaaggii iyo ku dhaqankii qaanuunka caalamiga ah maantana ayadaa weli diidan in aan u noqonno waddadaas saxda ah etoobiya weligeed inta si derisnimo ah noogu timiday marna nagalama hadlin arrimaha maanta taagan nasiib darro iyadaa wareegaalaysanayso meel kasta oo leh halla la heshiisiiyo soomaaliya soomaaliya ma aha midda xadgudubtay ama diidan heshiis xaalka etoobiya waa hasha ayadaa cunaysa
ugu dambayntiina madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isdul taagay dagaalada u dhexeeya beelaha ee ka dhacaya qaybo ka mida gobollada soomaaliya mudanayaal iyo marwooyin baryahan dagaallo sokeeyo ahli ah ayaa ku soo noqnoqday degaanada qaarkood waa qayb ka mid ah qorshaha cadowga iyo argagixisada iska horkeenista shacabkeenna si aan uga sii jeesanno ka xoraynta dalka khawaarijta taasi na ilaahay idankiis ma dhacayso dad dadkeenna waa nabadaynaynaa khawaarijta dagaalkeedana waan wadaynaa haddii aan la yidhaah dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxay sameeyeen dadaallo lagu kala dhex gelayo laguna nabadaynayo degaanada colaaduhu ka jiraan waxaan bogaadinayaa dowlad goboleedyada ku howlan daminta colaadaha ka jira degaanada qaarkood cabdulqaadir okey v o a muqdisho
hadalka madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu daba socday hadal uu baarlamaanka etoobiya ka jeediyey toddobaadkan ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed oo ku eedeeyay mas-uuliyiinta soomaaliya in wadamada dibadda ay wareegaan kadibna eedo u soo jeediyaan dowladda etoobiya waa sida uu hadalku u dhigay haddii aan mar kale dib idin xusuusiyo hadalka ra-iisul wasaaraha etoobiya waxaa warbixintan nooga soo diray maxamed cabdiraxmaan gaata ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo hadalkan ka jeediyey kalfadhiga soddoni lixaad ee caadiga ah ee golaha wakiilada shacabka dalka etoobiya ayaa mar kale ku celiyey sida uu dalkiisa ugu baahan yahay adeeg toosa uu ka helo biyaha badda cas waxa uuna sheegay in helitaanka adeega badda uu yahay arrin sharci ah abiy ayaa sheegay in heshiiskiisa afgaradka ahaa ee bilowgii sanadkani ay kala saxiixdeen somalilan iyo etoobiya uu ku soo yimid kadib baaq ay u direen dhammaan dalalka geeska afrika ee badaha leh የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የሲ አክሰስ etoobiya baahida ay qabto in ay bad hesho waa mid sharci ah arrintaasina waxa aan u maraynaa nidaam nabadgelyo iyo wadahadal ah waddamada soomaaliya jabuuti iyo dalalka kale waxa ay haystaan xeebo laakiin waxaa laga yaabaa in sida etoobiya aanay wax u beeran karin waxa aan kaga wanaagsannahay tamarta iyo cuntada haddii ay khudaarta noogu bedelaan biyo waxba ma xumaanayaan እኛ አቮካዶ ከእነሱ አሁን ብንጋራ ምንም ችግር የለበትም ንግድ ነው ra-iisul wasaaraha ayaa dowladda soomaaliya ku dhaliilay qaabka ay u wajahday heshiiska ay wada galeen somalilan iyo etoobiya isagoo ku tilmaamay in xalka ay meel khaldan ka raadiyeen balse xalka uu ku jiro in ay si toosa ula hadlaan maamulka adhis ababa የሶማሌ መንግስት በአንድ ሰዓት ፍላይት haddii ay dowladda soomaaliya dhankeenna wax ka tirsanayso waxaa kaga filnaa duulimaad keliya iyo hal kulan sababtoo ah xumaan uma qabno soomaaliya in ay dowladda soomaaliya nala hadasho waxa ay door biday inay waddamada kale ay wareegto iyada oo dacwad u gudbinaysa ayuu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed waxaan kula talinayaa loona baahan yahay ayuu yidhi in aan lacagaha la khasaarinin dal kasta oo aan tagno lacag ayaan ku luminaynaa in lacag la khasaariyo waxa ka wanaagsan in aan samayno waddooyin dadku ku lugeeyaan ama hal dugsi oo aan muqdisho ka dhisno ማምጣት ይቻላል እሱን ሰብሰብ አድርገን አንድ ኪሎ ሜትር ወኮይ ብንሰራበት አንድ ትምህርት ቤት መቋደሾ ብንሰራ ህዝቡ ይጠቀማል maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
sida aad dhegeystayaal ku maqasheen idaacadda niisaaka isku horimaadyo dhiig ku daatay ayaa ka dhacay magaalada luuq ee gobolka gedo maamulka degmada luuq ayaa faahfaahin dheeraada waxa uu ka bixiyey dagaalka iyagoona baaq u diraya maleeshiyaadka beelaha inay colaadda joojiyaan warkan waxaa kismaayo nooga soo diray aadan maxamed salaad
waxaa dhacday baaka isminta laba nin oo maleesiya ah baa murmay way xabad bay isku rideen nin baa laakiin xabadda la hormaray ninkii xabadda way ku dhacday halkaasuu ku geeriyooday gartay markaas kabacdi way isla baxeen dadkaa shishe oo magaalada midka afta kale dhanka xamar xaggeed looga baxay haddana ay isula baxeen halkaasuu dagaal ka dhacay waxaa dhacday marka in meel kaam oo dad barakacyaal deganaan la gubay oo naag iyo gabar iyo dhashay halkeeda lagu dilo meel barakacyaal oo gurid fara badan waa la gubay marka shaqaaladaas yaa meesha ka dhacday markaa kadibna haddana nin kale isay ah oo ciidamada waardiinahaya magaalada ninkaana meesha laga soo galo kontaroolka dowladay xabad ku dhufteen marka arrinta hadda halkaas bay maraysaa adigu dhimashada hadda ilaa shan qof iyo saddex qof oo dhaawacba hadda ayaa la sheegahayaa waxaa kaloo la gubay magaaladii baclihii weynaa oo magaalada iyahaanba waxaa weye waa eber wey waa dambas wey marka dhibaatadaas ayaa luuq ka dhacday waa tahay Ah.
maadaama dhibaatadaas ay ka dhacday marka shaqaaqaduma waxay u dhexaysaa ciidamada dowladda mise eh, waa qabaa'ilada deegaanka maya ciidan waxaas lama dhigi karo adigu maalmahan dhul baa laisku haystay magaalada kabaxeeda meel la yidhahdo aaqabul dhul xilligii macalin siyaad bare dad iileeyihin intaan annagaa lahaynay oo beel baale annagaa lahaynay laba beeloo kalena waxay leeyihin intaan dhulkan wax baan ku lahaynay marka shaqaaqadaas muddo way sii jirtay waa la xalinayay mar waxa ay maamulka isku dayeen inay dhulkaas ay dadkaa u qaybiyaan oo loo kala qaybiyo mintaan wax wey saa arrinta lagu xaliyo adigoo arrintii qaabkaas in lagu xalibaa mintaan wax wey yaa macnaha yaa laga rajo qabay waa la sameeyey adigu waa la sameeyey waa loo kala qaybiyey haddana arrinteeda way soo noqotay oo waxa wey inay halkaas ay ay macnaha waxa wey talka ku haystaan filaynaa marka waayahay Eh, bal waxaad ka warantaa marka xaalka degmada xalay sidee buu ahaa dhibaatada masaaki bay bilaabatay adigoo baarihi intaana saddex saac iyo afar saac meelahaas iyo shilkaa dhacay ninkii meesha lagu dilay hawsha way sii fiday dee heer waxayba gaartay magaalada xataa ay gubato oo dad caraysan baa magaalada gubi baa laleeyahay sida wararka inagu soo gaarayaan marka arrintaas waa meesha ka dhacday marka masiibadaas mataqaanaa ilaahay halkay waa nooga damiyo dee mayd baa hadda meel walba yaala magaalada koonaheeda labada koono saas hadda mayd baa yaala marka dadkaas kolley subaxi baan rabaa in la aaso haddee annaga odayaasha haddaan nahay waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo dagaalka iyo dhibaatada waxa weye soomaaliya dagaal way kasoo daashay haatanna waxaan rabnaa annaga odayaasha haddaan nahay subax hadduu ilaahay waasa noo bariista inaan arrintaas ka howlgalno oo joojino oo wax la yidhaha wadahadal aan furno hadduu ilaah yidhaha insha allah
dhinacyadii dagaalamayay weli miyay ishor fadhiyaan labadii beelood mise waa la kala qaaday
maye waa isku daw yihiin oo hadda nimankii marka hore gacanta u horreeyey ayagoo magaalada meel ka baxsan bay hadda yay joogaan sida aan warbixinta ku hayno marka waa qaab marka hubaysan oo jihadeed wey ma aha hadda ciidamo dowladda federaalka ama daraawiishta intaan laguma sheegi karo waxa wey waa waa anaha qaab qabiil wey waa qaab qabiil oo abaabulan oo marka magaalada la rabo marka in lagu barakiciyo waa dhibaato xoog leh hadda soo korortay wey marka waxaan annaga fahamsanay inay maaragtay niman doonahaya mataqaanaa inay dadku isku dhuftaan ama maamulkaba ay rabaan inay ku xumeeyaan shaqaaqadan socotay dhibkaan dad noocaas inay arrinta ka dambeeyaan baa macnaha ayaan fahamsanahay odayaashii deegaanka ayaa tihiin iyo guud ahaan maamulka degmadaasi maxaad ka qabateen ilaa iyo hadda ma la kala dhex galay dhinacyada dagaalamayay ha waa lakala dhex galay maamulka mataqaana way shaqeeyeen oo meesha barasaab ku-xigeenkii baa joogo macalimow gudoomiyihii degmada way ku baxeen ciidamo fara badan bay kaxeeyeen adigu dhibaatada intaa way kasii weynaan lahayd waa arrinta waa la xakameeyey hadda laakiin weli cabsi waxaa jirta in ay isku soo noqdaan maleeshiyaadka mataqaana waxaad ka shaqeynaya oo macnaha dhibaatada geystay inay haddana isku soo noqdaan baa cabsi laga qabaa marka laakiin ciidamada amniga amniga way sugahayaan arrintan hadda meel fican bay maraysaa odayaashana marka kulley subaxi baaq nabadeed joodin doonaan oo waxaan rajeynaynaa odayaasha in laisu keeno waaya ugu dambeyntii waa sidee xaaladda degmada luuq hadda haddii magaalada way gubatay way gubatay dad badan baa mataqaanaa maanteeto subax waxay ku qoracdaan aan helayn oo maalkooda gubtay shaqaaqadiina marka inay haddana ay waxa dhacaan baa laga cabsi qabaa inkastoo hadda loo diyaargarooba oo la raba in laga hortago marka waxaan rajeynaynaa in arrintaas wadahadal lagu dhameeyo insha allah hadduu ilaah yidhaahdo
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa ugaas cabdirashiid ugaas bulow ugaas xamdule oo ka mid a odayaasha deegaanka waxaana uu u waramayey waryaheena kismaayo aadan maxamed salaad haatana dhegeystayaal waxaaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waa kan cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowna soomaaliya iyo etoobiya ayaa toddobaadkan ku heshiiyey inay sii wadaan wadahadalka uu turkiga garwadeenka ka yahay ee ay ku yeesheen magaalada ankara kaasoo la doonayo in lagu xaliyo khilaafka u dhexeeya kadib markii ethoobiya horraantii sanadkan ay somalilan la gashay heshiis is-afgarad oo muran dhaliyey heshiiska lagu sii wadayo wadaxaajoodka ee ay gaareen wasiirada arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo ethoobiya ayaa imaanaya iyadoo dowladda soomaaliya ay horey u sheegtay inaysan wax wadahadal ah la furi doonin ethoobiya ilaa iyo inta ay ka laabanayso heshiiska is-afgarad ee ay la gashay somalilan labada dhinac ayaana muujiyey inay doonayaan sii socoshada wadaxaajoodka wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga xakaan fidan oo ah dhexdhexaadiyaha ayaa magaalada ankara ka sheegay in wadahadallada horumar laga sameeyey isagoo intaa ku daray in wareeg labaad ay dhinacyada isugu soo laaban doonaan labada bisha setembar ee soo socota qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa lagu sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo ethoobiya ay ku celceliyeen siday uga go-an tahay in hab nabadeed lagu xaliyo khilaafkooda waxayna ankara uga mahad celiyeen fududaynta wax ku-oolka ah sida qoraalka lagu sheegay dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud oo faahfaahin ka bixiyey wadahadallada socda iyo khilaafka kala dhexeeya adis ababa ayaa sheegay in xubnaha wafdigooda ku matalaya wadaxaajoodka iyo kuwa ethoobiya aysan ishorfariisanin laakiin turkiga uu u kala dabqaadayey xasan sheekh ayaa sidoo kale sheegay in wadahadallada ay codsadeen mas-uuliyiinta ethoobiya wuxuuna qiray inuu jiray wadahadal hore oo kenya ay ugu kala dabqaadaysay waddanka turkiya waana soo waceen waxay dhaheen war nimankii dalkii deriska aadeen oo khilaafka idinka dhexeeyey waxay leeyihiin sidan ee maxaa ka qabteen annaga weligeenba wadahadal maanaan diidin horeyna wixii jiray aan ka belief garan wasiirkeena arrimaha dibadda turkigu joogaa caawa iyo xalayba maanta wasaaradda arrimaha dibadda turkiya ayaa wada hadal toos aan ahayn labada wafdi laba meel ay kala joogeen wasaaradda arrimaha dibadda turkiya ayaa u dhexaysay u kala dabqaadaysa wada hadalkaas caawa intaan inta fadhinay ayuu soo gabagaboobay wuxuu ku soo gabagaboobay in la tashiyo loo noqdo la isuguna soo noqdo bisha sebtembar labadeeda haddii alla yiraa taasina meeshaasay joogtaa wax lagu heshiiyeyna ma jiraan wufuudduna intay ishor fadhiisatay ma doodin dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan caddeeyey inuusan jirin wax wadahadal ah oo u dhexeeya iyaga iyo kooxda al-shabaab kadib markii wararka la xiriiraa wadahadalkaasi uu maalmihii lasoo dhaafay hareeyey baraha bulshada xasan sheekh maxamuud ayaa taa beddelkeeda sheegay in xubnaha soomaalida ee iskood uga soo baxa kooxda shabaab ay soo dhoweynayaan sidii horeyba u dhacday isagoo tilmaamay inay haddaba dowladda ku jiraan shakhsiyaad ka tirsanaan jiray shabaab laakiin kuwa ajnabiga ah ay doonayaan inay ku laabtaan meelihii ay ka yimaadeen baraha bulshada baryahan waxaa wareegaya oo socday dowladda soomaaliya iyo al-shabaab oo wada hadlaayo waxaan rabaa caawa inaan si cad halkan uga uga uga caddeeyo wax wada hadala oo annaga shabaab noo dhexeeya caawa la taagan yahay ma jiraan yaan dadka lagu marin habaabinin halganka iyo dadaalka iyo dagaalka aan ku jirno yaan lagu waxyeelaynin waxaan rabnaa al-shabaab kuwa soomaalida ane inay u soo noqdaan dalkooda iyo dadkooda iyo dowladdooda kuwa aan soomaalida ahaynna inayna dhaafaan oo ay aadaan meelihii ay ka yimaadeen kiise raba inuu soo noqdo gacmo furan ayaan ku soo dhoweynaynaa dowladda soomaaliya wayna muujisay inay gacmo furan ku soo dhoweynayso ay qaabilayso wiilashii ka soo laabtay al-shabaab ee ka qoomameeyey wixii hore dhacay dowladda ku qanciyey mabda'aas inay ka tanasuleen una noqonaynin dowladnimaday maanta dhinac uga jiraanba saraakiil amni waaye saraakiil kaleoo maamul waaye ilaa meelaha ugu sarreeya dowladnimaday ku jiraan madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay inaysan jirin wax iyaga iyo kooxda al-shabaab ka dhexeeya ama ay wadaagaan oo ay ka wada hadli karaan haddii ay jiri lahaayeenna ay la fadhiisan lahaayeen arrinka wadahadalka aan wada hadalno waa aan heshiino laakiin dee maalinteediina lama joogo dadka wax ka dhaxeeya markay jiraan ay wada hadlaan wax ka dhaxeeya oo ay ku kala aragti duwan yihiin markay jiraan ay wada hadlaan ilaa haatan sooma shabaabii annaga wax naga dhexeeya ma laha wax naga dhexeeya oo aan ka wada hadalno oo sidan sidaanaa ka fiican aan isdhahno ma hayno haddii aan hayn lahayn waabaa la hadli lahayn waa hor fadhiisan lahayn waa la hadli lahayn waa soo dhoweyn lahayn haddii berri ilaahay uu qadaro inay timaado waxaan wada leenahon isla ogolnahon isla qirnane waa la hadlaynaa maanta wada hadalna ma jiro ilaa i haddana wax naga dhexeeyaahi ma jiraan weli dadka soomaaliyeed waxaan rabaa walaahowgaas in ay aad iyo aada uga baxaan wararka la xiriira wadahadal ay yeeshaan dowladda soomaaliya iyo kooxda shabaab ayaa maalmihii u dambeeyey hareeyey baraha bulshada laakiin jawaabta madaxweyne xasan sheekh ayaa meesha ka saartay suurtagalnimada wararkaasi guud ahaanba dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waanagaynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
hagaag aada ayuu u mahadsan yahay cabduqaadir maxamed samakaab oo soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka haatanna waa wakhtiga ad nooga barteen barnaamijkii xiisaa lahaa e kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur inta aanan u gelin dhambaalada dhegeystayaasha waxaan u soo xulay heesta barkhad codadkii faarax guureed iyo khadiijo maxamuud qalanjo sida tahay biciid balligii danood furcosoba ka helay ballahardhaaney bilanti maqade sida tahay biciid falligii danood murcosoba ka helay ballahardhaaney bilanti maqade biligu waa adiga barkadu waa aniga biligu waa adiga barkadu waa aniga ballanku waa kii runtahay biligu waa adiga barkadu waa aniga biligu waa adiga barkadu waa aniga ballanku waa kii runtahay yadibureeqay wacadkee habeenayn wabogjacay kuye hadaamqin mayaydaa ubelaye hadaamqin yadibureeqay wacadkee habeenayn wabogjacay kuye hadaamqin mayaydaa ubelaye hadaamqin
berisamaaday helay buuritidaanood oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege irkoberisamaadey helay buuritidaanood oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege
bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay
yadibureeqay wacadkii habeenayn wabogjacay kuye hadaamqin mayaydaa ubelaye hadaamqin yadibureeqay wacadkii habeenayn wabogjacay kuye hadaamqin mayaydaa ubelaye hadaamqin
dambalkan waxa uu naga soo gaaray hinda ismaaciil maxamed iyo asme yaasiin cali nashaad yaasiin cali iyo mawliid yaasiin cali cabdikariim yaasiin cali iyo maxamed cabdi cali iyo guuleed cabdi cali warde cabdi cali xani cabdi cali iyo sharmaake faysal cali muxudiin faysal cali iyo barqad faysal cali iyo hibaaq faysal cali cabdicasiis kayso qorane iid kayso qorane iyo aasiye kayso qorane salme kayso qorane iyo khayr ismaaciil maxamed barwaaqo ismaaciil maxamed dhammaan dadkaasi waxa ay jecel yihiin in ay taaniyad gaadhsiiyaan zakariya yaasiin cali iyo saynab cawil jaamac oo waxay yidhaahdeen alooskooda uu ka qabsoomay gaashaamo waxaana ay leeyihiin isku waara ee barahayda kala siiyo owad khayr qaba aamin ayaan leenahay hambalyada ugu horreysa dhankayga waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah cabdinuur maxamed kediye iyo xaaskiisa bahajo cali maxamed mawliid maxamed ciise maxamed cabdi wakiil siraad zakariya shubka axmed qadar siciid cabdilaahi maxamed raage nuux shidane iyo dhammaan shaqaalaha salaam somaali bank ee soomaaliya iyo jabuuti waxay hambalyo halkani ugu dirayaan injineer shucayb cabdulaahi maxamed iyo gacalisadiisa marwe hodan oo shanta bishan julaay ay gabari ugu dhalatay welcare hosbital ee magaalada muqdisho allaha ka dhiga gabadhaasi tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay heesta hooyo iyo fannaanka cabdalla yuusuf hanuuniy
markan ku arko waan ka maqsuudila murugadan qabe hooyoy macaan muuqaagu igama irila dhibtan soo mare hooyoy macaan uska maalace hooyoy macaan intan kaa maqlay waan maagano munfac iyo hurdaba uska maalace hooyoy macaan ma maaragtida waxay ila mid tahay anigoo makiyo madiinaba tego xajki soo mare hooyo megan ilaah mar kastaba ahaw mamaragtida waxay ila mid tahay anigoo makiyo madiinaba tego xajki soo mare hooyo megan ilaah mar kastaba ahaw miisalxaqa gama megi kare maamoydhiba iga soo marte miisalxaqa gama megi kare minanka jannada mawlaa ka dhigo minanka jannada mawlaa ka dhigo igasoo marte miisalxaqa gama megi kare maamoydhiba igasoo marte islaan xaqaa lama megi kare minanka jannada mawlaha ka dhigo minanka jannada waxaa dhambaal uu naga soo gaaray cabdixakiim maxamed warmaxaye cabdishakuur maxamed macalin iyo ismaaciil maxamed macalin iyo maxamed macalin yuusuf iyo caruurtiisa iyo xikam macalim yuusuf iyo caruurtiisa sadaar macalim yuusuf iyo caruurtiisa muhaab macalim yuusuf iyo caruurtiisa hilaal macalim yuusuf maayida macalim yuusuf iyo caruurteeda iyo jaaliya macalim yuusuf iyo wiilkeeda iyo calwo macalim yuusuf iyo caruurteeda zakiya macalim yuusuf iyo caruurteeda iyo daa'ifo macalim yuusuf iyo maryan aadan cali iyo cali nuur cali iidow iyo isaaq cali iidow iyo maxamed cabdi xasan iyo yacquub cali aadan cabdikaamil cali aadan cabdifaadher ismaaciil cabdishakuur saalax cabdi maxamed cali maxamed iyo maxamed aadan xaaji dhammaan reer macalim yuusuf sheekh iyo reer shuwaal ibraahim cali waxa ay dhammaantood taaniyad gaarsiinayaan adeer cabdinaasir macalim yuusuf iyo xaaskiisa asmo shawuul ibraahim oo wiil uu ugu dhashay gobolka bay waxaana ay leeyihiinna wiilkaasi allah ka dhiga kii soo weynaada aamin ayaan leenahay dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ahaa cabdimaalig axmed cabdi nimcaan axmed cabdi ayaanle axmed cabdi mukhtaar axmed cabdi anwar lacag ibraahim murtiile iyo cumar firgad indiifi maryan cabdidaahir nasiire lacag ibraahim zaynab axmed xuseen rood axmed xuseen khaalid axmed xuseen sharmaarke axmed xuseen xasan axmed xuseen maxamed axmed xuseen nimcaan axmed xuseen iyo mahad axmed xubeeye xiis axmed nuur faadumo xuseen xasan ilyaas xasan axmed maxamed axmed taajir iyo nuurudiin maxamed maxamed iyo cabdiraxmaan aadan dhammaan dadkani waxa ay hambalyo iyo bogaadeen ay halkani hawada uga marinayaan mustafe cabdi daahir iyo marwadiisa halgan cabdicasiis oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka bambaas ee dowlad deegaanka soomaalida ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay allaha ka dhiga kuwii isku waara ubad kheer qabana uu alla kala siiyo heesta kale aan dhegeystayaashana usoo qabanayo nuur waa mataankeyga geed qari cododkii kiis xaaji aadan iyo cabdulaahi cumar xarago
aa
nicinkaagu yaragayaay anna mantaba caashaqa anna mantaba caashaqa sidamaayad fuursaa maxaaya halistaba marka uu afanayaaba sidamaayad fuursaa maxaaya halistaba marka uu afanayaaba marka uu marka uu hafanayaba marka marka uu hafanayaba hadba hiriigu meera majad isidata isidata isidata hadba hiriigu meera majad isidata isidata isidata
dhambaalkana waxa uu noogu yimid xaashi shareec aadan iyo maxamed xaashi raage
maxamuud maxamed iyo xamse cabdi cabdulaahi iyo ilyaas cumar yuusuf iyo maxamed aadan nuur maxamed heybe budul xuseen sulub abaqaarow iyo waxay yidhahdeen carab cabdulaahi cusmaan dadkaasi waxa ay iyagoo wada jira ay jecel yihiin inay taaniyad ay u diraan faarax cawil iyo marwadiisa fatxa oo ku aqalgalay degmada araarso waxay leeyihiin arooskiina kala kulmo bashbashii barwaaqo ee banaheyda kale siiyo owlaad khayr qabta aamin hambalyo dhalasho ayaa gacanteedii ku soo dhacday daandureeyo waxaana inaga soo gaaratay dadka kale ah dhammaan qoyska cismaan waa dhowr iyo reer maxamed kediye iyo reer cismaan iimaan gaar ahaan aabe cismaan waa dhowr iyo hooyo faadumo maxamed kediye iyo qaali cismaan waa dhowr iyo cabdirasaaq cismaan waa dhowr cabdinuur maxamed kediye iyo xafse cabdinuur maxamed xaawacuud maxamed kediye iyo asxaab kale oo kala jooga soomaaliya angola iyo england waxay hambalyo dhalasho ay u dirayaan abuukar cismaan iimaan iyo marwadiisa luule cismaan waa dhowr oo dhowaan uu wiil ugu dhashay isbitaalka tamaam ee magaalada muqdisho wiilkaasi waxaa loo baxshay maxamed abuukar cismaan ducadu waa xaggeena ay yidhaahdeen waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta kale aan idiin soo qabanayo waa goga dhamaalkan wuxuu naga soo gaaray guddoomiyaha jaamacadda baydhabo international university injineer mustafa axmed maxamed doctor cusmaan maxamed xasan guddoomiyaha jaamacadda daarusalaam doctor cabduqaadir sheekh ismaaciil iyo sheekh maxamed faarax iyo guddoomiyaha jaamacadda imaamu shaafici guddoomiyaha jaamacatu sharq afriqiya doctor cabdirasaaq maxamuud takar doctor cabdikariim aadan fagase guddoomiyaha jaamacadda himilo axmed maxamed nuur guddoomiyaha jaamacadda hiiraan waxayna dhammaantood hambalyo u dirayaan guddoomiyaha jaamacadda caynu xayaat doctor xasan macalin maxamuud samatar doctor xasan albasri oo wiil uu ugu dhashay gobolka xadramuud ee yemen waxaana wiilkaasi loo bixiyey ayay leeyihiin maasha allah tabaaraka allah waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisaba waxtara warqaddani waxay naga soo gaartay warsamo sheekh cabdi oo loo yaqaano warsamo daacad waxaa kaloo ku jira maxamed faarax fiiqow najmo faarax fiiqow cabdalle faarax fiiqow iyo nasre faarax fiiqow maxamed cali muudey deeqa cali muudey iyo wasiir maxamuud cabdi cali ustaad cabdiraxiin maxamed caadil nabadoon salaad muuse iyo cali xasan maxamed aabe faarax iyo hooyo dhuuxo fiiqow dhammaan reer fiiqow xaashi iyo reer cali muudey xuseen waxay halkani uga hambalyeynayaan cabdirasaaq faarax fiiqow iyo gacalisadiisa naciimo cali muudey oo arooskooda uu ka dhacay degmada buurweyn ee gobolka hiiraan waxaan leenahay guurkiina guur khayr gurigiinana gurinaga allaha ka yeelo aamiin kaalimihii heesaha haddii aan aadadno waxaan idiin soo qabannay heesta baydhabo iyo codka cumar dhuule cali intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyadii heesaha waxaa waajinadku ku soo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anuga ibraahim xasan garabey daanduro intaan markanu ku mid doono nabadgelyo
xaylku beerkiyo kala jaray bogiiso badi doona bano waan kula ballamira nin jacaylku beerkiyo kala jaray bogiiso badi doona bano adan kula ballamira
galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington iska hor imaad dhiig uu ku daatay ayaa ka dhacay magaalada luuq ee gobolka gedo maamulka degmada luuq ayaa faahfaahin dheeraada waxa uu ka bixiyey dagaalka iyagoona ugu baaqaya maleeshiyaadka beelaha inay colaadda joojiyaan warkan waxaa noogu soo diray kismaayo aadan maxamed salaad
dagaalkan oo galinkii hore ee shalay ka bilowday degmada luuq ee gobolka gado laba askari oo isku diray bartamaha saldhigga degmada luuq ee gobolkaasi gado ayaa ku faafay degmadaasi kaas oo soo gaaray ilaa galinkii hore ee maanta waxaana mar kale uu dagaalku qarxay subaxnimadii hore ee saaka markii dhinacyadu ay isu hub urursadeen waxaana mas-uuliyiinta maamulka degmada luuq ee gobolka gado ay sheegeen in dagaalkaasi uu dhaliyey dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed inta la xaqiijiyey ilaa lix qof ayaa ku dhintay dagaalkii shalay iyo kan maanta iyadoo tiri intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen daahir maxamed nuur daahir caato oo ah guddoomiyaha degmada luuq ee gobolka gado ayaa ugu horeyn v o a uga warmay sida ay wax u dhaceen
waa ilaa shalay ilaa saaka ilaa xalay aad bay u kacsaneed waxaa dhacday shalay abaarihii shan saac xarada bariiska saldhigga degmada luuq hortiisa baa lagu dilay magaceedana ninkaas markii la dilay nimankii dilay iyo rag la socday way baxsadeen dhanka koro oo kaara xaggeed bay u baxeen annaga waan soo baxnay xabadihii yahay baan kusoo baxnay waxaan isugu maadnay meeshii madaxtooyada waxaa nihi ninkii dadkii bisiriisa ahay iyo wixii aan soo qabto ninkii gacanku dhigilaha dilay ninkan arrinta ayada aheed ma suuragelin waxaa bilaabad xabad kale xabadaas waxay u bilaabatay qaab oo laba beelood ninkii la dilay iyo qolada ninkii laga dilay adiga ilaa shan boqol oo qof meelay deganaayeen baa la dilay hal guri kama noolo arrintaas baa dhacday sidoo kale guddoomiyaha degmada luuq ee gobolka gado ayaa sheegay in dagaalkaasi uu u dhexeeyey laba beelood oo walaalo ah waxa uu sheegay in ay bilaabeen qorshayaal ay ku joojinayaan islamar ahaantana odayaasha dhaqanka iyo culimaa udiinka u direen halka ay diriirtu ka socoto si loo kala qaado maleeshiya beeleedyada ku dagaalamaya halkaasi waa tahay marka idinka maamulkii degmada luuq ayaa tihiin dabcan ciidamo militaria ama kuwa daraawiish ama booliisna meesha way joogaan marka ilaa iyo hadda maxaa tallaabo aad qaadeen
annaga waxaan hadda samaynay shacabka inaan la boobin inaan la dhibaateynin wixii meesha ka dhaca waa dhaceen xaaladaas in la dejiyo wixii dhaawaca oo la keeno la daaweeyo hanti aan la dalaqaysanin shacab aan wax loo dhimin ugu dambayntii marka go-aankiina muxuu yahay go-aanka annaga waxaanu weeya inaan dadka dejino wixii dhacay waa dhaceen wax kale ay dhicin culamudiinka ayaan xaysilin u dirnay odayaasha deegaanka kale oo dadka dagaalama ka madax banaan baan dirnay annagana waa ku dhex jirnaa oo xaaladaas inay mee sheegaan insha allah waan ku joojinaan rajaynaa inkastoo dagaalkan uu galinkii hore ee maanta soo gaaray ayaa haddana waxaa soo kordhaya baaqyada loo jeedinayo in colaadda la joojiyo xildhibaano ka tirsan baarlamanka jubbaland ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda kuwaasoo ay sheegeen in marnaba aanay suuragal ahayn xilligan in colaad ay ka dhacdo gobolka gado xildhibaan mustaf maamow geedi oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka ee jubbaland iyo sidoo kale xildhibaan xuseen shiinow cali iyo xildhibaan maxamed xuseen cismaan ganey ayaa ka mid ahaa mudanayaashii baarlamanka ee maanta baaqa u diray dadka ku dagaalamaya degmada luuq ee gobolka gado dadka walaalaha ka dagaalama hayaan degmada luuq maylana xiligan malan baahan dagaal dagaal qabiil haddii waltaro mar hore meelo ka deera lahaaya hal joojiyoy dagaalka bilaashrood dagaalka hal joojiyoy maamulka degmada iyo kan gobolkana may ku codsadaan sanka dhaqsiyaha badan in dhexgalan dadkaasoy dagaalka la joojiyo dagaal wiila ka dhamadama wiil maka dhaladow ummada shacabka ee masaakiinta e qoraxda in laka qaxii saxma e xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa halkan baaq ugu soo jeedinaynaa baaq nabadeed dagaal beeleed ka socda ee degmada luuq annagoo ah dadkii matalayay kuna hadlayay codka shacabka degmadaas iyo deegaankaas ka soo jeeda waxaa cod dheer iyo cod gaaban baan ku leenahay dagaal wiil ayaa ku dhinta wiil kuma dhasha dagaalka joojiya dagaalka joojiya barakicinta ha laga joojiyey maanta xilli uu beelo iyo qabiilo ay isdagaaleen waa la dhaafi baaq halkan ugu jeedanayna ummadda iyo qabiilada xaggaas ku dagaalamaya waxaan leenahay derisnimadiina ma kala guuraysa boqol sano haddaad dagaalantaan cid idin kala guurin karto derisnimadiina idin kala bedeli karta ma jirto ilaaha deris idinka dhigay degmada luuq uma baahno colaad iyo dagaal uma baahno wixii dhacay heer wax laga qaban karo bay taagan tahay fitnaduna way hurudaa nabiga calayi slat slam wuxuu yidhi alfitnatu naa'ima lacana allahu man ayqadaha oo kama qaala rasul sal allahu alayhi wasalam waxaan leeyahay marka war ha loo istaago xinjiraha dadka walaalaha ee muslimiinta ah ee diriraya dee ayagu hadduu caqli kala geyn waayey dee walaalaha kale muslimiinta ee miirka qaba inay dhex galaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dhegeystayaal haatana waxa aan idiin soo qabanayaa hees ka mid a heestaha aan idiin hayno waa codkii masxiis heestaasi ay qaadaysay masxiis waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo